أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegeystayaal qodobada warka fiidnimo howlgal qorshaysan oo lagu dilay askari murtada ayaa ka dhacay deegaan dhacabariga wilaayadda hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya askarta murtadiinta ku dhaawacmay howlgalkii mujaahidiinta ay ka fuliyeen xerada damaayo ee magaalada muqdisho ayay la soo daristay xaalad adag kadib markii kooxda ridada ay dayaacday askartaas xiisad coladeed ayaa ka taagan xuduud beenaadyada dalalka etoobiya iyo elitereya kadib markii labada dowladood ciidamo ay ku soo daabuleen xuduuddaas khuburo amerikaana ayaa saadaaliyey in si fudud ku burburi doonta kooxda ridada soomaaliya haddii maraykanka uu xiro safaaradiisa magaalada muqdisho munaasabad lagu soo gebagabeynayo fatrada saddexaad ee macadka ibnu teymiya ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa habeennimo talaada toddobada bisha dulxija sannada kun afar boqol afartan iyo lix xijiri ku soo dhowaada warkaas oo faahfaahsan iminkana war degdeg oo kusoo dhacay warqabadka idaacadda islaamiga al andalus ciidamada mujaahidiinta ayaa galabta deegaanka xawaalay ee shabeellada dhexe waxay ku soo horiyeen diyaaradda nooca helikobtar ah oo ay leeyihiin cadowga iyo sidoo kaleta ciidamada mujaahidiinta oo galabta la wareegay deegaanka xawaalay ee wilaayada shabeellada dhexe kadib markii halkaasi iskaga carareen ciidamada kufaarta burundi iyo maleeshiyaadka ridada oo halkaasi ku sugnaa ismaaciil salaad guuleed ayaanu ka waraysanay arrimaha warkaas haye ismaaciil bismillaahi araxmaani araxiim bayaan mujaahidiinta oo soo riday diyaarad dagaal lixda bisha dilxij kun afar boqol afartan iyo lix hijri dhanka kalena ku beegan labada bisha juun sannadda labada kun iyo shan iyo labaatanka ciidamada mujaahidiintu waxay galabta oo isniin ah dhulka soo dhigeen diyaarad nuuca qumaatiga u kaca ah oo cadowga saliibiyiintu ay lahaayeen taasoo howlgalle ashahadaladirinimo ah oo lagu dhibaateynayo dadka muslimiinta ku howlaneed mujaahidiinta oo adeegsanaya hub ku munaasab ah ayaa diyaaradda helikobtarka ah ku beegsaday hawada deegaanka xawaaley ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe diyaaradda ay mujaahidiintu soo rideen ayaa waxaa iska lahaa isbahaysiga saliibiyiinta afrikaanta ee ku soo duulay dalka muslimka ee soomaaliya si gaara waxay ugu diiwaan gashaneed waddanka yuganda waxaana burburkeeda gacanta ku dhigay ciidanka mujaahidiinta dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ayaa si buuxdo ula wareegay deegaanka xawaaley ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe halkaas oo sannadihii ugu dambeeyey ay xoog ku haysteen saliibiyiinta afrikaanta ah askartii cadowga ahaa ee ka tirsanaa saliibiyiinta burundi ayaa deegaanka isaga carardhay kuwaasi oo u dhaqaaqay dhinaca muqdisho deegaanka xawaaley ayaa ka mid noqonaya degmooyin iyo deegaano badan oo ka mid a wilaayaadka shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo hiiraan oo bilihii lasoo dhaafay mujaahidiinta allah fadligiis ay ka xoreeyeen cadowga islaamka kadibna ka taageen calanka towxiidka iyo ku dhaqanka shareecada islaamka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaanba dholalka muslimiinta ka xoreyso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
howlgal qorshaysan oo lagu dilay askari murtad ayaa ka dhacay deegaan dhaca bariga wilaayadda hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya howlgalkan ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen deegaanka mirqooley ee dhacaduleedka halgan ee bariga wilaayadda hiiraan ayaa lala beegsaday maleeshiyaad murtadiin oo ku sugnaa deegaankaas waxaana howlgalkaasi lagu dilay laba askari oo murtadiin ah oo mid ka mid a meydkiisa cadowga ay ka carareen halka lagu soo qanimaystay mooto askartii murtadiinta lagu dhaawacay howlgalkii mujaahidiinta ay ka fuliyeen xerada damaayo ee magaalada muqdisho ayay la soo daraystay xaalad adag kadib markii koox hardada ay dayacday askartaas warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen abu xasan qaar ka mid a maleeshiyaadkii murtadiinta ahaa ee ku dhaawacmay howlgalkii mujaahidiintu ay ka fuliyeen xerada dammaanyo ee magaalada muqdisho ayaa wajahaya daryeel la-aan iyaga oo ku xayiran cisbitaalada magaalada muqdisho ehelada maleeshiyaadkaasi oo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa sheegay in cisbitaalladu ay bixin la-yihiin maleeshiyaadkaasi kooxda ridadana ay dayacday ayna awoodi la-yihiin inay ka bixiyaan lacagahaasi todoba kun oo doolar iyo shan boqol aaligu leeyahay waxaa le qabti madaxa ninkan waa ka gali moogtahay qaraxa birta intay ka gashi maskaxday fadhiisatay meeshii maskaxda aheeday fadhiisatay marka may maskaxda magii fadhiisatay birtii takhtarkii oo bixinaayay keliya waa keliisu waa sheegtay saddex kun toddoba kun ay dhaheen wixii kale aan kaa qaban karan aan kaa kaa qaban laakiin toddoba kun waa ay dhaheen howlgalkii xerada dammaanyo ayaa allaha fadligii waxaa lagu dilay in ka badan soddon maleeshiyaad ah oo xilligaasi doonayay in la askareeyo kooxda ridada soomaaliya ayaa caan ku ah inay dayacdo dhaawacyada maleeshiyaadkooda kadib markii ay ku soo naafoobaan howlgallada mujaahidiinta taas oo khasaare iyo halaag u ah ruux kasta oo diintiisa iibsada kadibna goob cidla ah looga dhaqaaqo mahadsanid abu xasaan ciise dagaal ayaa ka tagan xuduud beenadyada dalalka itoobiya ee lateriya kadib markii labada dowladood ciidamo ay ku soo daabuleen xuduuddaas warbixinta warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen cali yare xiisad cusub ayaa ka aloosan xuduudda itoobiya iyo eritreya kadib muuqaal cusub oo la helay oo muujinaya ciidamo fara badan oo labada dal ka kala socda kuwaasoo isku urursanaya deegaano istaraatiiji ah oo ku yaalla xadka labadaasi dal muuqaalada ayaa waxay muujinayaan kolonyo gaadiid ciidan ah iyo askar aad u hubaysan taasoo cabsi gelisay dadka deegaanka kuna beertay walaac laga qabo in dagaal horleh uu qarxo wararka ay qorayaan qaar ka mid a warbaahinta dalka itoobiya ayaa sheegaya in dowladda eritreya ay si weyn u xoojisay joogitaankeeda militari ee meelaha u dhow magaalooyinka bure iyo zalambesa dhanka kale ciidamada etoobiya ayaa iyaguna si xoogan usoo buuxdhaafiyey gudaha gobolka tigre iyo dhanka xadka gobolka canfarta inkastoo aysan jirin war rasmi ah oo labada dhinac ka soo baxay haddana falanqeeyaasha arrimaha labada dal ayaa qaar ka mid ah warbaahinta gudaha u sheegay in xiisaddani ay tahay mid si deg deg loo filan karo inay dhaliso dagaal culus oo qarxa heshiiskii nabadeed ee britoria ee lagu soo afjaray dagaalkii tigre sannadkii labada kun labaiyo labaatan ayaa hadda u muuqda mid weegmaya iyadoo xiriirka itoobiya iyo asmara uu sii xumaanayo dowladda itoobiya ayaa si xoogan u raadinaysa marinbadeed rasmi ah waxaana ay heshiis la gashay somalilan arrintaa oo dowladda eritreya u aragto mid khatar ku ah amniga qarankeeda waxaana laga degayaa in arrintu aysan ku ekaan doonin ciidan urursi iyo muuqaal cabsigelin ah balse ay u gudbi karto dagaal dhab ah haddii aan si deg deg ah loo xallin mahadsanid caliyare quburo amerikaan ayaa saadaaliyey in si fudud ay ku burburi doonta kooxda ridada soomaaliya haddii maraykanka uu xiro safaaradiisa magaalada muqdisho marwaan maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya xilli mas-uuliyiin saliibiyiin ah oo ka tirsan maamulka donald trump ay qorsheynayaan inay aad u dhimaan joogitaankooda siyaasadeed iyo midka amniga ee soomaaliya ayaa arrinkaasi digniino ka bixinayaan falanqeeyayaal amerikaan ah wargeyska washington bost ayaa faafiyey warbixin uu diyaaladda ku saaray natiijada ka dhalan karta haddii maraykanku uu albaabada isugu laaba safaaradiisa ku taal xerada xalanle ee magaalada muqdisho islamarkaan uu la baxo saraakiishiisa iyo jawaasiistiisa qaybta ka ah duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday soomaaliya warbixinta oo soo xiganaysa cadnimo ay bixinayaan khubro amni iyo falanqeeyayaal ayaa ka digaysaa in haddii maraykanku uu ka dhabeeyo damaciisa ah inuu ciidankiisa iyo diblomaasiyiintiisa kala baxayo soomaaliya ay wiiqmi doonto ama ay burburi doonto xukuumadda taagta daran ee shisheeyuhu ku ilaaliyaan xarumo ku yaal muqdisho washington bost ayaa tusaale u soo qaatay isfidintii ay sameeyeen dagaalyahanada mujaahidiinta al-shabaab afartii bilood ee lasoo dhaafay ay bannaanka soo dhigeen daciifnimada maleeshiyaadka murtadiinta iyadoona jihaadiyiintu ay hadda kulaalayaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho xakinta maaliyadeed ee maraykanku hadda ku sameeyey soomaaliya waxay dhalisay dulduleelo amni oo juhaadiyiinta al-shabaab ee saddexdii bilood ee u dambeeyey qabsadeen degmooyin iyo deegaano muhiim ah kuwaas oo kaabi ku haya muqdisho ayaa lagu yidhi warbixinta wargeyska caanka ka ah gudaha maraykanka wuxuu qiray in mujaahidiinta al-shabaab ay hadda maamulaan saddex meelood meel dhulka soomaaliya islamarkaana ay kusii xididaysanayaan dalka warbixinta ayaa lagu soo gunaanaday in maraykanka uu muddo rabco qarni ah ku fashilmay inuu dalkan ka dhiso dowlad adag oo faafisa dhaqangaaleedka dimuqraadiyadda taas beddelkeedna maamulada shisheeyaha taabacsan ee dalka ka jira ay yihiin kuwa aad u liitaa halka argagixisada oo ay ula jeedaan mujaahidiinta al-shabaab ay sii xoogaysanayaan ayna helayaan taageerada shacabka mahsanid marwaan munaasabad lagu soo gebagabeynayay fatrada saddexaad ee waxbarashada macadka ibnu teymiya ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkan cabdiqani maxamed munaasabadan oo ahayd mid lagu soo gebagabeynayey fatrada saddexaad ee waxbarashada macadka ibnu teymiya ayaa ka dhacday hoolka xafladaha sheekh xasan barsane ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan waxaana munaasabada kasoo qaybgalay marti sharaf kala duwan sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa si gaar ah ula dardaarmay ardayda dhammaysatay fatrada saddexaad ee waxbarashada macadka ibnu teymiya una gudubtay fatrada afaraad ee macadka munaasabada meesha laisugu yimid waxaa weeyaan waa arday muddo waxbaranaysay fataraad soo maray oo ka soo qalinjibiyey qaybo kale fataraad kale inuu gudbana markaa doonaya hore usii ay u gudbaan marka cilmiga aad baranaysaan walaalayaal iyo waxbarashada aad ku jirtaan waxay macno ku yeelanaysaa oo yacni ajir iyo maaragtay thawaabna aad ku helaysaan in alla subxana wa taala aad kaga baqdaan oo cilmiga aad baranaysaan aad ku camal fashaan wattaqullaaha wa yucallimukum allahu ilaahy alla ka baqa ilaahay baa idin baraya haddii aad taqwo la timaado cilmi kaleu ilaahay subxana wa tacaala kuu sii furayaa marka cilmiga aad barateen inta aad barateen hadda aad soo marteen ha la dhaqan geliyo hatafa alcilmu bilcamal wa ila irtaxal cilmiga wuxuu u yeerayaa oo ku qayli u dhawaaqayaa in muxuu ahaa camal iyo camalfal haddii kale waawaa tegayaa cilmiga haddaan lagu camalfalin xujuu kugu noqonayaa isagaaba ku dacweynayaba dhibaata unbaad ka faa'iidaysaa ardayda ka gudubtay fatrada saddexaad ee macadka ibnu teymiya ee degmada buqa qable ee munaasabada maamuuska sare leh loo qabtay ayaa goobta ku sameeyey bandhig cilmiyeed ka tarjumaya heerkooda waxbarashada acuudu billaahi min ashaydaani arajiim walow annaa katabnaa calayhim an iqtuluu anfusakum أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا أحييكم بتحية عضرة تحية أهل الجنة في الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية نشكر الحاضرين والحاضرات بهذه الحفله بهذه الحفلة المباركة النيرة الزاهرة من الوالدين الشرفاء من الوالدين الشرفاء والوالدات العزيزات والعلماء الربانيين ولكل من ساهم هذه الحفاوة أيها المشاركون والمشاركات فإننا قد تعلمنا هذه المدة أنواعا من الكتب الشرعي بالمنظومات والمنثورات والأحاديث والفقهيات وعلوم القرآن والحديث والسيرة النبوية صلى الله عليه وسلم الحمد لله أولا وآخرا تفسير سورة التحريم سورة التحريم وسورة مدنية waxay ka kooban tahay toban iyo labo aayadood bismillaahi araxmaani araxiim bismillaahi magaca allah ayaan ku bilaabayaa alraxmaan aliya naxariista gudbixinaaye alraxiim aliya naxariista gaar ah naxariisanaaye yaa ayuha nabiyu nabi ow lama taxarimu maxaa iskaga xarimaysaa maa axala allahu alla wuxuu kuu xalaalay laka adiga tabtaqii adigoo raadinaya mardaata aswaajika xaasaskaada inay ka haraalo noqdaan والله على غفور ومد بداه بن رحيم أنا حارس بدن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متى شرع الأذان؟ شرع الأذان في السنة الأولى من بنى الرسول مسجده في السنة الأولى من الغزوات التي حدثت في السنة الثانية غزوة حدثت ودان وبواد والعشير وبدر الأولى وقرقرة الكدر مرحبا بك يا أختي العزيزة اسألني ما تريدين أجيب عنها كما تريدين ما العقيدة؟
هي الإيمان الجازم الذي لا يتضرق إليه شك لدى معتقده في الإيمان بالله عز وجل nabadoon xasan aadan quuri iyo nabadoon cabdiraxmaan cumar bakool oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa bogaadiyey heerka waxbarashada ee ardayda alxamdulilaahi waa wax weyn oon dad badanoo soomaaliyeed oo annaga naga horreeyey aysan nasiib u yeelan keenna yar iyo keenna weynba waa nasiib ilaahayna gaarsiiyey waxaana la kaga baahaya inaan ku shukrino waxaan kaloo mahadcelinayaa dhammaan marti sharafta meesha fadhisa ee xafladda ka soo qayb gala ayaguna waa mahadsan yihiin waxaan kaloo mahadcelinayaa walaayada gobolka ee dadaalka muujinaysa iyo in weji kasta oo ummadda ay wax ku bari karto ku dadaalaysa waxbarashadu waa shay qaaliya cid kale intaada fiirin adiga hadda meesha fadhiya intaadan waxbarashada bilaabin iyo hadda sidaa tahay adigu isbarbardhig ku samay caqligaagu siduu u korayo sida mas-uuliyaddaadu noqonayso gaar ahaan macallimiinta iyo ardaydan waxbaraysay ee wiilal iyo gabdhalah ee juhdiga iyo wakhtiga faraha badan le ku bixisay waa idinkaga mahad celinaynaa waxaan rabnaa maanta dad nasiible ayaa tihiin dowladda islaamiga dhexdeeda ayaad wax ku barataan dad ayaan waxbarashadan haysanin amnigan iyo sharaftan iyo nabadan iyo barwaaqadan aysan gacanta ugu jirin nicamka ilaahay uu ku siiyey haddaanan lagu shukrininne waa dhibaato badan yahay ilaahayna waa kaa qaadi karaa ilaahay nagama qaada nimcada aan haysanno nimcadaas aan ku shukrino intaa kadib ardaydaan hadda iyo hor fadhiso gabdho iyo wiilal leh sida walaalihiiba ay hore u sheegeen ardida way kala badan tahay gabdhaha ayaa badan gabdhahana nasiib ayay leeyihiin wakhti waxaa jiray waxbarashada aanba loo ogolayn ee xoolo la raacinayay ama beero loo dirayay ama ay guryaha joogeen oo ilmaha ay haayeen laakiin hadda nasiibkooda ayaa ilaahay dowlad islaamiga u keenay machadka ibnu taymiya oo ah machad toddobaadle ah oo bixiya waxbarasho tayo leh ayaa faracyo kala duwan ku leh degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan mahadsaned cabdiqani guud ahaan dhegaystayaal warkii fiidnimo aad ka dhegaysanaysan idaacadda islaamiga andalus waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu